salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhurfayla si walba magaalka idaacadda reediyo beerhaba ee beledka beerhabaasi wada darahaya waybaha ka dhawaadaa qodobada warkaana duhurnimo idaacadda reediyo beerhabaha anshiyan ka door karoon madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen oo kulan la qaaday bulshada rayidka ee magaalada muqdisho arday bardaasi saxaafadda oo magaalada baydhabo ku galanjibiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo la rajahay inuusu ku qayb gala munaasabada xiritaanka shirarka wadatashiga qaran dowladda soomaaliya oo u k kula hadalay arrimaha doorashooyinka dalka gudoomiyaha agalka sare oo la kaqanay inuusu ku qayb gala xiritaanka shirka wadatashiga qaranka ee magaalada muqdisho ku socda soomaaliya iyo urdun oo ku wada hadalay arrimaha arrimo eedan muhiimsan shirarka iskaashiga ee masar iyo jabuuti oo geeka furmahaya duhur fayla dhegaystayaal weybwa duhurnimo khamiis ow taariikhdana yaeta labaatiyo todobada bilo mey sanadka lamada kun labaatiyo kow kantaasi waxayna qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda reediw baydhaba hanshiyan ka door kuroon haddana dhegaystayaal weybaha ka dhawaasan warkii oo faahfaahsan duhurfayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen ayaa weybaose kulan la qaaday bulshada rayidka ee ku dhagan magaalada muqdisho ee caasimada dalka faahfaahinta qodobareedkan weynin haaye cabdirashiid ismaaciil abuukar cabdirashiid anteno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kulan kula qaatay ururada haweenka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana ku kala jira labada gole ee baarlamanka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamraj keeti islamarkaana ay hogaaminaysay wasiirka haweenka xildhibaanada xaniifa maxamed ibraahim xaabsade kulankan ayaa looga hadlayay muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo lana hubiyo qoondada haweenka soomaaliyeed ee boqolkiiba soddon ay ku leeyihiin golaha baarlamanka dalka soomaaliya wasiirka haweenka xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwo xildhibaanad xaniifa maxamed ibraahim xaabsade ayaa madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ku boorisay in maamulkiisa koonfur galbeed soomaaliya uu xil gaar ah iska saaro xaqiijinta qoondada haweenka soomaaliyeed boqolkiiba soddon boqolkiiba soddonka baarlamaanka labada gole saddexda boqol labaatan iyo sagaalka waxay ka yihiin sagaashan iyo kow xildhibaan hadda waxaan haysanaa siddeetan xildhibaan waxaa inaga maqan toban iyo kow xildhibaan south west ama koonfur galbeed way keeneen maxaan lahaa intii laga rabay walow guud ahaan markii la tiriyo laba kursi ay ku maqan tahay kuwaasoo ku maqan qabaa'ilada labada kursi ama halka kursi haysto waxaan rabnaa in markii ugu horeysay koonfur galbeed toddobaatan iyo toddobada xildhibaan oo taalo in laga xaqiijiyo boqolkiiba soddon inay soo saarto kadib waxaan kaa rabnaa sidii hore loo sheegay deegaanka koonfur galbeed dadkiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo dhaqankiisa gabdhaha waxba uma diidi jirin siyaasada way kusoo dhaweyn jireen adigana sidaas si la-eg ayaad samaysay intii hadda aad joogtay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sheegay in qodobada eena laga heshiiyey shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka ee ka socda magaalada muqdisho lagu daray in la hubiyo doorka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka islamarkaana dhankooda ay ilaalin doonaan waxay ahayd tabashada iyo cabashooyinka saddex qodob oo ahayd guddiyadii laga hadlayay oo ku jiray looga dacwoonaya inay ku jiraan dad aanan soo buuxinin shuruudaha oo ma ah shaqaalo dowladeed iyo waxaas ah iyo arintii gado iyo arinta somalilan saddexaas ahayd waxaa afar oga dhignay boqolkii soddonka haweenka soomaaliyeed ay baarlamaanka leeyihiin afara looga dhig marka waa la ogyahay heshiis kasta oo soomaaliyeed oo miis la fadhiistana way ku jirtaa waana laba taabtaan sida hadda aad sheegteenna waad arki doontaan insha allahu tacaala keygii kusoo bixi doonaa haddii ilaahay yarda.
kulankan uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la qaatay ururada haweenka soomaaliyeed ee qaybahooda kala duwan ee ku kala jira labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa imanaya iyadoo la filayo in dhowaan dalka ay ka dhacdo doorashada ee soomaaliya
eedyeedan mahadsanta cabdirashiid ismaaciil abuukar cabdirashiid anteno arday bardaasi saxaafadda oo geeka uu qalan jibi ko kamid ee iskuulada kiyaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta qodwareedkan jecelow iyo ninsii dhammaystire sanadooyinkada dambeeyey magaalada baydhabo iyo mibayax kuqabadaasay dhiniga walbarashada waan miba magaalada ku jira iskuulo eedan fara badan haanaaso iyo shal ee haano dowliya iyo haano gaarlinleye iskuulka hubaal iyo miba usuukumidaya iskuulada gaarkilinleye waan miba lakabaraday maadooyin shal duwan balse bilooyinku hore iskuulka hubaal iyo miba usaha kordhiyey barashada saxaafadda inta badan yoo hajeediya in ardayda walkubardaas iskuulkaas in lahakadara siiyo dhanshanon ku faa'iidaysidaan barashada saxaafadda saddex bilood oo si maalinle iyo bardayan ardayda saxaafadda kubardaas iskuulka hubaale iyo juhdi fara badan oo yogiriyeen macalimiinta saxaafadda baraasa ardayda iyo mibaanka dambeyntii geeka hakuqalan jibiyena iskuulka hubaala raadiyo baydhabo oo muhiimad siyaasaha tabiyowka wararka bulshada iyo miba geekiyan kuurgalay waana booqatay iskuulka hubaala waana miba iyo mikrofoonkala dhex kaadeeya ardaydii saxaafadda kubardaas iskuulka hubaala oo geek lahan gebagabeeye waxaan ka mid ahay ardada dhigata maxadka hubaal qaybtiisa saxaafadeed runtii marka waagii aan intaan ka soo biirin macnaha saxaafadda wax aan haba yaraate wax yar aan aqoonin ma- ma jirin laakiin maanta waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday saxaafadda wallaahi waxaan baranaya saddex bilood ilaa iyo maanta heerka aan rabi waan soo gaari ma wallaahi wax caqabad haba yaraate ma jirto xaqiiqatan saxaafadda waa dooqayga waa wax aad aan u jeclahay waxaan isdhahay saxaafadda waa shay qaali waa shay muhiim dabcan agteyda magaca miba leeray faadimo aadan cali miba kumid ah ardayda walbardaas maadada saxaafadda ee iskoolka xubaal ee sadbiroo bardaani maya qabad hadda saas muhiim ugu kulan maasha allah si unfadaan horta ninka suurgalata barana maasha allah saxaafadda horta hamigee ahay muddadan hafadaa intaana barada mayba haytay muddaan haddana kiishay waa adiiba liyaabas lamada kuntu miya afartii amar iska day intaana saxaafadana barada in suurtagal waayd hamigaan saxaafadda ilaa haddaanan qabiya haddii ilaahay in suurtagali waan habingay intaana saxaafadana barada waana eed iyo eed aan jeedan mayba ku mid ahaa ardayda walkubaradaas iskoolka hubaal gaar ahaan dhinaca saxaafadda walkubaradaas ku mid ahaa Ah, saxaafaddu mayba ha bardaay in mugda eh oo saddex bilood eh oo iskoolka hubaalan ha ku bardaay mayba eedan ka hami weynay intii aan saxaafadda kumid naqdo walkubarada eeda aan ka hami weynay maadaama helo badan isday intii aan barada oo iskool oo lakubarada oo aan ku waay mayba ah, in suurtagalay hadda intii aan saddex bilood aan habarada ayaan suurtagalnay alxamdulilah waan eedan ka rajaweynaa intii aana ku midnagada ustaad cabdimaalig iidow cabdi mayba usoo kumidaya macalimiinta iskuulka hubaala waan mayba usaninku warbiyey sidii aan ka suurtagalay in saddex bilood gudaashayo ardaydiyo ha ka kooban barashada saxaafadda waan mayba dhiniga kale usa ka warmay in ardaydiyo ku faa'iidaysadeen muddadii kooban ay tayaha barashada muhiimada lahaydee saxaafadda Een, runtii eedaan ka faraxsanaa mayba geeka farxadda la qiibsadahayne Een, mid ku mid ah ardaydii een, walaakubaratay een, macadka iskuulka hubaal een, macadka hubaal een, qaybta saxaafadda Een, runtii waa wada laka farax waaye ini oo marka qof walbaba marka mayba naftatii iskuuliya waa qorsho tanna marka mayba een, qayb ku haytay Een, rumaynta qorshaha ubadka soomaaliyeed Een, mayba marka yacni arday tiradii eedan badanta marka geeka een, ku aflaxday een, iskuulka hubaal maybana marka yacni ku baheen een, qaybta oo saxaafadda Een, iyadoo waan deegaanka una deegaana koonfur galbeed eedan ku yarto iskoolaadka biyayaan een, saxaafadda ayaa marka mayba ka dhiiranaya marka ini oo ubadka soomaaliyeed waxbarashadii tiidis intuuna marka unan sii koobna wey kasta weygii markaasid uuna ka daboolo korna baayaha waxbarasho intuuna sii daboolna Een, maasha allah een, ardaydu geeka mayba baradeena horta xirfadda saxaafadda iyaha barnay iyadoo waana een, ka barnay een, wadada inka faylahayti een, saxafi marka leer oo kale een, isku dhib badanyi meeragaasi marka qofkii oo xirfadii iyo cilmigii saxaafadda marka usansiin lahaayna oo idmiinaysa marka waxyaabaha oo saxafii ku reeban iyo xaquuqaha usleey iyo dhammaan marka waa sharciyadii saxaafadda markan kasaana oo waana kaleey marka waa een saxafi ahaa marka maasha allah marka ma erkornay ardayda tiidaan ma erkornay waa dhammaan bulshadii iyo marka yacnihii iyo waxyaabihii oo yoonqoobada lahaayeen iyo marka wacyi kiisha iyo akhlaaq ahaan iyo marka waajibaad ahaan iyo dhammaan marka may erkornay arday in diyaarsano waan antaw baran iyo erkorna maxamed bare hiirowle raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
idan mahadsantaha maxamed barre hilowleh jecelow weli warkii duhurnama ee idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabo iyo dhegaystayaal si tooseen la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ila dhow la rajeehay in ususeeda munaasabada xiritaanka shirka wadatashiga qaran oo maalimihii laha dhaafi ka socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka faahfaahinta qodobareedkan jookar iyo ninsii dhammaystire madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo geegiseeda doona xarunta ciidamada irka ee afasiyoni oo lakuwada iniya ku bilaawata xafladda gunaanadka shirka wada talladoobka qaranka ee doorashooyinka jadwalka hadaljeedinta munaasabada oo la hasaaray iyo mayba qiib ku hayana qaar kumid ee madaxweyneyaalkii hore ee dalka soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ku tirsan midooda musharaxiinta yooqa oona ka jaraan liiska hadaljeedinta sida oo kale ururada bulshada rayidka iyo weliba xisbiyada madaxa bannaan sadak aad warqada jadwalka hadaljeedinta iyo mayba munaasabada hahiiri doone madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo kaasay oo bannaanka ku roogay shirka madaxadii oo kaweel dhadaayan afasiyoni maybana horey uuse sharka iyo weliba gebi ahaanba arrimaha doorashooyinka ka wareejay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble
eedyada mahadsanto xasan aadan khayre xasan jookar dowladda soomaaliya oo u k kula hadalay arrimaha doorashooyinka dalka faahfaahinta qodobareedkan ibraahim dhuubow ibraahim baada ayaa nin dhamaystire wasiirka arrimaha dibadda iyo xukuumadda hilgaarsiinta maxamed cabdirasaaq maxamuud ee weliba hoose magaalada muqdisho isu ka qaabilay safiirka bogortooyada midoodi ee u k ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marbokeed foster is oo kula hadalaya xiriirka saaxiibtinimada iyo taariikhiga ee lamada dal andhexeeya iyo habki iyo xabka iskaaladooka lamada geesoodka ee iyo siyaabaha lanka hormariyaw dhinacyaalka shishalduban hanti kulanka laka guda jariyo weliba la falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo amniga la hariira sidoo kalena weliba laku hadalayay xaaladaha gobolka iyo xaan caalamka ee iyo lamada dhinayo kuwada daneeyaan sidoo kale wararka laku helahayo weliba iyo sheegayana in lamada dhina mas-uuliyiintiiyo kuwada hadalayeen maha doorashooyinka soomaaliya iyo sidii dalka anka qabsooma lahayti doorasho lanwada dhonyi dowladda ingiriiska ee kumada dowlado taageera soomaaliya waliniyo ka caawiday dhinaga amniga dhaqaalo arrimo kale ooyo ku mid ayeen qabanqaabada howlaha doorashooyinka dalka
idag mahadsanta ibraahim dhuubow gudoomiyaha agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la kagan in isu qaybgala xiritaanka shirka wadatashiga qaran oo beri maalmihii ka dambeeyey ka socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka hogaanka midooda musharaxiinta iyo gudoomiyaha agalka sare waybayo kaqanyeen in isugu qaybgala munaasabada saxiixa heshiiska doorashada dalka kulan iyo gurusho kala weeldhadan hogaanka midooda musharaxiinta gudoomiyaha agalka sare ayaa wayba laka sheegay in wali tabasho eh kale dib lan haliyi doona daqiiqadaha socda yeela rajeeyaha daqiiqadaha socda yeela rajeeyahay in gudoomiyaha agalka sare usateendhada afasiyoni aan ku qayb gala munaasabada geedka xiritaan shilan wada fadhi ee laka saxiixi doon heshiisyadii laisku wada rahay maalmihii shirkan ka socday maalimihii shirka ka socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadana munaasabadaas geeg ku qayb gala doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo soomaaliya iyo urdun oo kuwada hadalay arrimo eedan muhiimsan safiirka soomaaliya ee anfadhiya dalka maraykanka ali shariif ayaa usaweyba la kulmay dina kawa oo ah safiirka dalka urdun ee milaas kulanka ayaa way ballan ku hadalay xaalada siyaasadeed ee hadda ku jarta dalka soomaaliya iyo baahida lanqaba in la hoojiyo iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dal anti uso socday kulankaas weyba kale oo safiirka soomaaliya iyo gabarta laka magacaabo dina kawa iyo kuwada hadaleen dibanfiiryowka xiriirka laba geesoodka ee ku dhexeey labada dal ee walaalaha e iyo arrimaha danaha guud ee heer gobol iyo heer kale shirarka iska meelo dhegaystayaal warkaasi aysiinku dhegaystaaseen weybwa idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka shirarka iskaashiga ee masar iyo jabuuti oo geeka ka furmahaya caasimada dalkaas ee jabuuti ee dalka jabuuti madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi ayaa weyb usugeeka booqasho isu kaseeday jabuuti isagoo oo la kulamo doona dhijay dalkaas ismaaciil umar geele afhayeenka madaxtooyada masar ayaa weybuuse sheegay in booqashadaasi ee tah noocii inka horreeytay ee qabsoonta shirka iskaashiga ee labada dal kulamadaas oo lamada madaxweyne shir gudoomiye doonaan wayba la kahoojiyo doone hanaanka la kahoojiyo xiriiryada labada dal amniga milatariga dhagaalaha iskaashiga wadajirka ee danaha labada wadan madaxweyne geele iyo cabdifataax al siisi wayba kale oo iyo arin ku areensado doonaan dhacdooyinkii inka dambeeyey ee xaalada masjidka muran xaalada dhacdooyinkii inka dambeeyey ee xaalada madaniga ee muranka biyaha xireenka ethoobiya ee g e r d lahoqaabi iyo arrimaha akran akran ee soomaaliya iyo falastiiniyiinta weliba muranka xuduudka ah ee sudan iyo ethoobiya madaxweynihii hore madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore ee maali oo xabsiga lukudhiya ilooho milatari oo ku tirsan ciidanka dalkaas iyo waybayoo sheegahayna in xabsiga lukudhi madaxweynihii ku-meel gaarka ee dalka maali ba iyo ra-iisul wasaare mukhtaar koon labadaas mas-uul ayaa la hiri maalintii isniinta ee cisbuan saacado kadib markii magacaaben golo cusub hoose enka muuqana labada sarkaal ee inka muhiimsan hogaamiyaasha milatariga ee afgembiga ka sameeyay ka qabsaday talada dalkaas bilii agosto ee sanadkii hore warkii dhegaystayaal duhurnimaadun idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabo aysiin ku dhegaystaasingna antiyaniinka egi siciid maxamed nuur sabriya iyo warkaasiin jeedi ah islaantana hasiin kusaari meelo qaybta farsamada fidhi ibraahim baada warkanku kale lamida dhegaystayaal antimaru kel hawada dibon kulamaana saas iyo nabadaana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu